dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
saraakiisha dowladda oo sheegay in la burburiyey saldhigyo ay al-shabaab ay lahaayeen
jadwalka doorashada kuraastii ugu dambaysay ee taallay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayoo la shaaciyey
hirshabeelle oo shaacisay jadwalka qabashada doorashada afar kursi oo ka mida golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo safar shaqo ugu ambabaxaya dalka maraykanka
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
dab xoog leh oo ka kacay magaalada kiev ee dalka yukrain oo isa sii taray
iyo ciidamada ruushka oo magaalooyin cusub weerar uga qabsaday ciidanka dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
duhur wanaagsan waa sabti taariikhduna ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha saddexaad ee maarij sannadda laba kun labaiyo labaatan wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurnimadan cabdisalaan juulo shaakir iyo sidoo kale abuukar dayax isla dayax ayaa soo saaray warkayga duhur markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga ayaa sheegay in ay burburiyeen fariisimayaal ay shabaab ku lahaayeen saraakiishan oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay sameeyeen oo lagu xaqiijinayay ammaanka ay ku burburiyeen goobo ay horay u maamulayeen al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen xubnahan ayaa howlgal ay ka sameeyeen qeybo ka mida deegaanada koonfureed ee dalka waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ay kula wareegeen deegaano ay horay ugu sugnaayeen al-shabaab sida xubnaha saraakiishani ay warbaahinta u sheegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada toddobaad qaybta lixdanaad ayaa howlgal ballaaran oo ka dhan ah al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada dowladda oo howlgalka si gaara uga fuliyay deegaan lagu magacaabo jambaluul ayaa ku burburiyey saldhiggii al-shabaab halkaas ay ku lahaayeen sidoo kalena ku burburiyey goob ay ku sugnaayeen shabakad ka tirsan al-shabaab oo si qarsoodiya markaasi u sameynayay waxyaabo ka dhana ammaanka sida saraakiishu ay sheegeen sidoo kale ciidamada ayaa howlgallo kale ka sameeyey tuulooyin kale oo dhaca bannaanka deegaanka lagu magacaabo sardhagool iyo sidoo kale waddada xidhiirisa afgooye iyo degmada balcad waxaana howlgalkaasi hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga gaar ahaan guutada toddobaad qaybta lixdanaad saraakiishu waxa ay tilmaameen in ujeedka howlgallada uu ahaa mid markaa lagu doonayay in lagu xaqiijiyo amniga deegaanada howlgalka laga sameynayay oo ay badi gacanta ku hayaan al-shabaab
guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada kuraasta ugu dambaysa golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka ee taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay caali aadan axmed ayaa warkan faahfaahinaya
guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa shaaciyey jadwalka doorashada kuraasta ugu dambeeysa golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka ee taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga doorashada koonfur galbeed oo qoraal soo saaray ayaa sheegay inay qabanayaan doorashada toddobada kursi ee ugu dambeeysa doorashada golaha shacabka islamarkaana guddiyada soo xuliya ergada ay bilaabanayso maalinta sabtida ah sidoo kale guddigan ayaa markaasi doorashada caddeeyey inay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta ay bilaabanayso afariyo tobanka bishan maarso oo ku beegan maalinta talaadada ah ee toddobaadkan iyadoo isla maalintaasi shahaadada la guddoonsiin doono ugu dambeyntii doorashada toddobada kursi ee golaha shacabka ee lagu soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka koonfur galbeed ayaa la qaban doonaa shan iyo tobanka bishan oo ku eg wakhtigii loo lagu heshiiyey in lagu dambeeyo doorashada socota maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne laftagareen ayaa markaasi noqonaya maamulkii ugu horreeyey ee soo gabagabeeya doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya
dhinaca kalena dowlad goboleedka hirshabelle ayaa shaacisay jadwalka qabashada kuraas ku harsan dowlad goboleedkaas oo ilaa afar kursi ah sida warkan uu ku eegayo waryaheena saleebaan guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shaaciyey qabashada doorashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka harsan ee taalaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle qoraal ka soo baxay guddiga doorashada ayaa lagu sheegay inay qabanayaan doorashada afar kursi oo ka mid ah kuwa ugu adag islamarkaana sanadihii lasoo dhaafay ay kuraastaasi ku fadhiyeen xildhibaano mucaarad ku ahaa dowladda madaxweyne farmaajo guddigaha ayaa shaac ayaa caddeeyey in qabashada erkada iyo diiwaangelinta murashaxiinta kuraastaasi lasoo saaray ay bilaabanayso maalinta beri oo ah xataa islamarkaana maalinta isniinta oo ay taariikhdu tahay afariy tobanka maars oo la qaban doono doorashada kuraastaas waxaana kuraasta ku kala fadhi ama kuraastaasi ay kala yihiin kursiga koowaad waxa uu yahay hob eber eber afar waxaana afartii sano lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey maxamed xasan qone kursiga labaad wuxuu yahay kursiga sumadiisu ay tahay hob eber kow iyo toban waxaana sanadihii lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey maxamed cumar maxamed oo mar soo noqday wasiirkii hore ee amniga xukuumadda federaalk soomaaliya kursiga saddexaad waxa uu yahay kursiga sumadiisu ay tahay hob lixdan iyo saddex waxaana kursigaasi sanadihii lasoo dhaafay ku fadhiyay cabdulaahi koodax barre oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya kursiga ugu dambeeya waxa uu yahay kursiga sumadiisu ay tahay hob boqol soddon iyo shan waxaa sanadihii lasoo dhaafay kursigani ku fadhiyey ama ku fadhiday aamine maxamed cabdi kuraastani afarta ah ayaana maamulka hirshabelle waxa ay sheegeen in la qaban doono maalinta isniinta ee soo socota oo ku beegan afariy tobanka bishan maars
mahadsanid saleyman markan haddaan eegno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxa ay ku wejkanka wafdi howafdii uu horkacayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inay u ambabaxaan dalka maraykanka halkaasi oo kulamo kala duwan madaxweynaha uu kula qaadan doono mas-uuliyiinta dalkaasi ujeedka safarka madaxweyne muuse biixi oo aan wax badan in badan lagu ogeyn ayaa lagu wadaa inuu kulamo kala duwan la yeelan doono mas-uuliyiinta dalka maraykanka oo arrimo kala duwan uu kala hadli doono madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa horay fiisaha maraykanka ugu soo qaatay dalka jabuuti oo dhowaan ay safar ay ku tageen iyagoona fiisaha dalka maraykanka halkaasi ka soo qaatay gelinka dambe ee maanta ayaana lagu wadaa in ay gaaraan gudaha dalka maraykanka ama u ambabaxaan dalkaasi maraykanka oo ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan waa safarkii ugu horeeyey ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku tago dalka maraykanka tan iyo markii la doortay laba kun toddobiy tobankii waana dal uusan horay u tegin tan iyo markii la doortay waana safarkiisii koowaad waxaana la filayaa in marka uu gaaro dalka maraykanka oo kulamo kala duwan la qaadan doono siyaasiyiinta iyo sidoo kale xubnaha maraykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi maraykanka oo arrimo kala duwan oo aad u fara badan oo goonisutaaga somalilan iyo arrimo kale oo aan horey loo sii shaacinin halkaasi kulamo kala duwan la qaadan doono gelinka dambe ee maanta ayaase la filayaa in wafdiga ay ka ambabaxaan magaalada hargeysa ee somalilan
ugu dambayntiina bakhaar cuntada lagu kaydiyo oo ku yaala magaalada kiyef ee xarunta dalka ukrein ayaa dabqabsaday kadib markii ay ciidamada ruushku ay duqeeyeen sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay waaxda gurmadka degdega ee dalka ukrein oda dabdamiska ayaa weli waxa ay markaasi ku howlanaayeen saacadihii lasoo dhaafay ilaalinta iyo sidoo kale badbaadinta dad ku sugnaa bakhaarka cuntada lagu kaydiyo inka kale ku dhowaad labaatan kun oo mutadawiciin ajaanib ah ayaa iska diiwaangeliyey inay ka barbar dagaalamaan ciidamada ukrein ee dhanka duulaanka xoogga leh kala kulmay ciidamada huwanta ee ruushka saraakiisha ammaanka ee ukrein ay sheegeen jirad xoog leh oo ku biirayay saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo doonayay in dalka ukrein ay ka difaacaan weerarka ruushka
guud ahaan markii duhur aad kala socoteen raadiyo hadalsan muqdisho soomaaliya duhurnimadan waa naga intaa cidduu warkayga seego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wataa ayay ka heli karaan baraheena bulshada kan iyo warka xiga intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan mad helin warlxilyaabaa talal hel